ku bilownay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ahaa musharaxa xisbiga waddani ayaa toddobaadkan loo doortay madaxweynaha cusub ee somalilan kadib markii uu ku guulaystay doorashadii saddex iyo tobankii bishan ay shacabka u dareereen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ciro iyo ku-xigeenkiisa maxamed cali cabdi ay heleen saddex iyo lixdan dhibic labaiyo sagaashan boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka doorashadii ururada ay ku guulaysteen xisbiyada waddani kulmiye iyo ururka ka
tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa lix boqol lix iyo afartan kun boqol sideed iyo sideed sideed iyo siddeetan oo u dhiganta boqolkiiba saddex iyo konton tirada guud ee codadka ansaxa ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa lix boqol iyo soddon kun siddeed boqol iyo labiyo toban oo u dhiganta boqolkiiba siddeed iyo sagaashan tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa lix iyo toban kun iyo labiyo soddon oo u dhiganta boqolkiiba laba tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran kow tirada codadka ururka barwaaqo helay waa lix iyo toban kun siddeed boqol iyo labiyo konton tirada codadka ururka rajo helay waa laba kun iyo saddex iyo siddeetan tirada codadka ururka horseed helay waa siddeed iyo toddobaatan kun laba boqol iyo siddeed iyo toban tirada codadka ururka talawadaag helay waa lix kun iyo siddeetan tirada codadka xisbiga u cid helay waa toban kun boqol iyo shan tirada codadka ururka kaa helay waa boqol iyo koob iyo soddon kun shan boqol iyo toddoba tirada codadka ururka xillaac helay waa sagaal iyo konton kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdan tirada codadka ururka shacabku helay waa laba kun iyo afariyo toban tirada codadka xisbiga waddani helay laba boqol iyo lix iyo toban kun laba boqol iyo afariyo siddeetan tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa boqol iyo siddeed kun iyo boqol natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo doorasha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa lix boqol toddobiyo afartan kun siddeed boqol iyo saddex iyo lixdan tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa lix boqol siddeed iyo soddon kun boqol iyo lix iyo labaatan tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sagaal kun shan boqol iyo siddeed iyo labaatan tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sagaal kun shan boqol iyo siddeed iyo labaatan tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga waddani helay waa afar boqol iyo toddoba kun sagaal boqol iyo siddeed cod oo u dhiganta boqolkiiba saddex iyo lixdan dhibic labiyo sagaashan tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa laba boqol shan iyo labaatan kun shan boqol iyo sagaal iyo toban cod oo u dhiganta afar iyo soddon dhibic koob iyo siddeetan boqolkiiba tirada codadka xisbiga u cid helay waa afar kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan oo u dhiganta zero point seven four ama eber dhibic toddobai afar iyo toddobaatan ma jiro xisbi ama urur helay boqolkiiba labaatan codod codadka gobol kasta sidaa daraaddeed komishinka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku-meelgaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen kow xisbiga waddani laba ururka kaah saddex xisbiga kulmiya halka natiijada ku-meelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga waddani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga waddani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamed dhinaca kale madaxweynaha xafiiska kasii tegaya ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa toddobaadkan aqbalay natiijada doorashadaasi oo looga adkaaday taasoo uu ku guulaystay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro biixi ayaa sidoo kale sheegay in aqbalaadda natiijada ee doorashada ay tahay ballan ay horey u qaadeen
doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa lasuma qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa somalilan mid isu keenaysa mid wixii turaaxnixda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeeddada koowaad aynu doorashada u galnay kumaynaan gelin mar walba in innaga layna doorto waana si dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkanayo kolba ciddii dalka uu u codeeyo kumaynaan gelin mar walba in innaga layna doorto waana si dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkanayo kolba ciddii uu dalka uu u codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo yeelo ku jirta qodobka aynu ka ogolaanayno wixii natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweynihii dalka ah oo xilka intaa laeg haya ka ballan qaaday maalin warar haddaba in aan aqbalaya natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaba ballan aynu qaadanahay oynu in badan ummadda u sheegnay waa ballan weyn balantanu qaadana kaga baxayn shacibgeena u sheegnay dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galla waxay la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubadooda ciyaaraya laba tiima kubadooda ciyaaraya tiim waliba uu jecelaya inuu welasha dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadda la isuguma qaado tan saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baynu soo marray natiijadu markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhisnay horumar baynu ku gaadhnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dibudhac iyo khasaare ayaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeya waxa inagu waajiba inu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaanu aqbalay natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarandhisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oynu qarankeena kor u dhisnay oynu hormood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiya nahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeynayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambaryeynaynaa xisbigaana waa u hambaryeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteeda hormoodkeedna waa ka ahanaynaa
natiijadan oo kumeel gaar ah ayaa guddiga waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee somalilan oo si rasmi ah uga dhawaaqi doontaa maalmaha soo socda guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo